الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا balsaydos maqlaya sheegay kollay dee ammaan ognahay biidn illaahi tacaala waxaynoo bilaabmi doonaa kitaabkii almusnad saxiix ama saxiixu muslim ku shuuroobay laakiin intaynaan kitaabka gudagelin bal si tasawur guud aynu u yeelanno oo kollayna umuuro kala duwan oo kitaabka ka midana way naga caawin doontaa khaasatan markaan diraasada kitaabka bilowno waxaan dee yar madkhal wuxuu noqda oo kitaabkii meeshii aan kaba gelayna noqda ayaan ka horreysiin doonaa biidn illaahi tacaala laba qayboodna uu noqon oo qeybta hore waa imaamkan mu-alifka ah kollay diraasa canhu ama tarjamadiisii qeybta labaadna waa kitaabkan mu-alafka ah ee imaamku alifay ee ah dee saani saxiixayn isaguna bal diraaso kollay jawaanib kala duwan taaban doonta biidn illaahi tacaala oo hadhowna markan kitaabka gudogallo waxyaalo dee yar muhimo imanka aan sii sheegi doono taasna umuuro dambe ay noo fudaydin doonto ayuu haddii alla yidhaaha kollay kalaamkeenu noqon doonaa dee waxaanay tahay un waa waxay i diyaarsan aniga ama iyo qoranba idinkuna dee kollay maaha dad imika bilowa matiina ruuxii niqaad uun qaadan kara bal fawaa-idaas iyo si loo qaadan kara ayay noqon doontaa biidn illaahi tacaala marka intaanan tarjamada gudagelin horta guud ahaanba taraajimta ahlucilmigu fawaa-id kala duwan ayay leedahayba oo dee waxa weeye saaka waxaan soo yar naqdiyay hadal ibnu taymiya lahaa oo ah ruux kastoo adigu aada faa'iido diineed ka faa'iidaysatay ujeeddadu ama toos uga faa'iidaysa ama kutubtiisii ama taasoo kale ama sheekhyada sheekhudii haba noqdo wuxuu yahay ruuxa sheekhiisii ayuu yahay waa sida cibaaradiisii bay ahayd imaam nawowi kitaabkiisa tahdiib alasmaa wallugaat bilowgiisa isagoo bal fawaa-idda ay leedahay barashada iyo umuuraha in la ogaado khaasatan taraajimtu sheegaya ayuu niqaad dhowra ayuu sheegay hadalkiisii haddaan soo talqiisiyo waxaa hadalkiisii uu sheekhu ahaa inuu yidhi rijaasha dee culimadii bay iyagu u badnaayeen be dee dumarkii iyaguna heerkaasa waa laba midune magacyadooda oo la garto iyo axwaashoodii iyo aqwaashooda iyo maraatibtii ay diineed ama diinta ku lahaayeen fawaa-id badan baa ku sugan faa-iddaa waxaa ka mida buu yidhi mid macrifatu manaaqibihim wa axwaalihim fayata-adow biaadaabihim wayaqtabisu lmuxaasina min aahaarihim waxa uu dee lagu garanayaa fadaa'il wixii ay lahaayeen iyo manqabooyin axwaashoodii ama ha noqdeen cibaadaadkoodii waracoodii akhlaaqdoodii iyo dhaqanadoodii oo ah camalfalkii ay diinta ku camalfalayeen wixii kaba dhashay taasoo la gartaa kuba suganoo marka taa waxaa ka dhalanaya ruuxii dee umuurahaas isagu u fahmo u lahaa iyo macrifo inuu iyaga adabkoodii iyo suluugoodii qaato oo aadaabtoodii ka adab yeesho maxaasintii ay lahayd ee ay kulansadeen ee inoogu sugan bal taraajimtooda khaasatan ragga dee cilmi iyo camalba wada lahaayee taraajimtoodna ay tahy taxaafiska ruuxa weyn uba noqonayse ama dhiirin iyo tashjiicba maxaasintii aaaartoodaas inuu iyadiina kaba qaato dayasho fiican baa ku suganoo waxaan laba sheegayay adabkoodii ah waa camalkii diineed oo kaleo dayasho fiican baa ruuxii uu kaba helaya waa nuqdo markaa aada iyo aada u muhim ah oo dee ruuxii taraajim in badan akristee dadka axwaashoodii tatabucayna kollay raadkay ku yeelanayso iyagaa in waa wuxuu dareemayo ruuxii baloo taasi waa arrin weyn arrinta labaad ee ama faa'iidada labaad ee ku sugan ee sheekhu sheegay waxa weeye waa macrifatu maraatibihim wa acsaarihim martabooyinkoodii ay lahaayeen xag diineed oo la garto waayo dadku isku wada martabo maaha aad baa loo kala heer sarreeya jaanib kastaba lagu kala heer sarreeya marka taa maxaa ka dhalanaya ruux kastaaba mansiladii uu lahaa in la dejiyo oo kii dee jalaalada iyo darajadiisu ay aada u sarraysay in aan martabadiisii laga hoosaysiin kii isagu heerkaa aan gaadhsiisnayna heer aan u gaadhsiisnayn aan la gaadhsiin oo aan laga kor yeelin martabadiisii markaasaa wuxuu soo qaataa ilaahay qowlkiisii wa fowqa kulli dii cilmin caliim iyo xadiidkii isaguna saxiixa ibnu mascuud xadiidkiisa marfuuc ahaa liyalinii minkum ulul axlaami wanuha dadka cuquusha iyo axlaamta iyo caqliga oo saaxiibka ay igu soo xigeen oo waa dee iyagaa martabadooda la horraysinaya kuwii aan la mid ahayn laga horraysiin iyo xadiid isna saxiixa muqadimadiisan kuba sugan musnadkan saxiixa isagu siiqo tacliiquu kusoo naqliya abi daa-uud iyona dee iyagu siiqataa ka duwan ay kuba wariyaan oo ahaa umirna an nunzila annaasa maraatibahum wamanaasilahum waxaa nala faray caysho weeye kalaamkeed in annagu aanu dejinno dadka manaasishooda ruux kastaba mansiladiisii ku habboonayd la dejiyo markaa taraajimtoodan iyo umuuraha garashadeeda taasaa ka dhalanaysa ruuxii oo mansiladiisii la garto markaa mansiladiisii uu mutay dejiyo kaa darajadiisu sarraysiin aan darajadiisii dee laga hoosaysiin kii aan heerkaa gaadhsiisnayna aan heerkii iyadoo quluw iyo wax lagu samaynayo aan saroo looga qaadin arrin kale uu sheegay imaamku waxa weeye wuxuu yidhi innahum a'immatunaa wa aslaafuna waa imaamyadeennii waa dadkii salafkeennii ahaayo kal waalidiina lana waalidadeennii bay inoola mid yihiin bal wuxuu yidhaahaa waajdaa calayna fii masaalixi aakhiratina xagga waalidkeenna marka la eego maslaxada aakhiro iyo nasiixada xagga diin kuba tacalluqsan iyagaaba inooga waxtar iyo nafci badan oo marka la eego xagga umuuraha aakhire iyo diineed iyo wixii kamaalkeena jaanibkaasi ku sugan yahay waxaa dhici karta dee waalidku xaqiisa waan wada ognahay oo kale laakiin haddana ihtimaamkiisu waa jaanibkii dunawi iyo taasi laakiin jaanibkan iyagaaba taa inooga sii waxtar badan buu yidha markaasaa maxaa cibaaradiisu ahayd fayaqbaxu binaa an najhalahum aw an nuhmila macrifatahum markaa dee waxa foolxumo inoogu ah dadkaa waxtarkaa inoo leh arrintaa inoo leh inaan iyaga dee aan ka jaahil noqonno oon ihmaalinno garashadoodii aynaan garanba taas waa dee foolxumo arrinta kale uu sheegaa waxa weeye iyadna fawaa-idda taraajimtan laga kasbanaya ay tahay waxaa dee an yakuuna alcamalu watarjiixu biqowli calami kolkol baa dee aimada aqwaashooda marka la qaadan waa tan aqwaashoodii dee iyo ijtihaadaadkoodii aynu qaadanayno hadday istacaarudaan oo iskaba hor yimaadaan dee midba midkii uu kaba cilmi badnaa ka xalaalimeyrad badnaa xaggaa uu kaga sarreeyey ayaa marka aan wax kaloo daliil kaloo idinku karara raajix yeellaa jirin aqwaashooduna meesha ay timaado kolkoltaasi waa awjuuda tarjiixay ka mid tahayba oo kii aclamka awrac ahaa dee kii kalena lama simayo qowlkiisii waa ka horreynayaayo bal taas oo kale arrin kaloo iyadna ku sugan ugu dambaysiya waa kutubtay ay imadaasi lahaayeen oo kale ee kol hadday maraatibtaa kala duwan ay yihiin saas oo kale aclamniyad iyo awracnimad iyo waxyaale ay ku kala sarreeyaan oo kale jalaalada iyo qiimaha kutubtooduna ma sina rag baa dee kutubtooduna ahamiyadaa sare iyo qiimaha ay leedahay rag baanay gaadhsiisteyn taas oo kale oo bal iyaduna jaanibkaa kala sooceedii iyo iyagana kala horraysiinteed ayaa umuuraha lagaba faa'iidaysanaya waa imaam nawowi radi allahu tacala canhu waardaahu kitaabkiisa shahiirka ah tahdiib alasmaa waluqaat waana kitaab taraajimna qeyb kaba ah qeybna luqo kaba ah kitaabka saasoo isugu daraya laakiin taraajim caama ma aha kutub mucayan ahayd oo macruuf ahayd oo dhowr ahayd oo kutubta fiqiga masaadirta iyo maraajicda waaweynee shaaficiye kaba mid a wixii magac ku soo arooray iyo wixii lugo ku soo aroortay ayuu kitaabku uu u dejiyey ee laakiin dee kutubtaasoo kutub waaweyn ahayd oo rag aada u badan iyo magacyo badani ay kuba yimaadeen xagga luqadana luqadii in badan oo luqadii ka mida ayaa wuxuu noqdayba iyadoo hadda kutub uu ku qeydnaa haddana marjic dee maraajicdaas markay noqoto taraajim iyo maraajicda kutubta luqada markay noqoto wey bal taasi waa iga hordhac iyo faa'iidada iyo miisada ay leedaiyo dee in loo ihtimaamo jaanibkaasoo fawaa-idda waaweyn baa kuba sugane maaha magac la sheegayo ruux baa hebel iyo hebel baa saas ahaa uu la leeyahay haddaba haddaan gudagalno imaamkan tarjamadiisii kollay niqaad baan dee kollay iskaba soconaya bal nuqdada koowaad een sheegaynaa waa magaciisa iyo nasabkiisa oo waa dee umuuraha ugu ahamsane horta marka ugu ama ugu horeeya ruuxa aad tarjamadiisa doonaysa laga barto magaciisu dee waa magacan calamka oo ahoo waa muslim ibnu lxajaaj awowgiina muslim baa la yidhaha bal haddaan yar dhameeyo intooda inoo dhow ee ay noo soo naqliyaan muslim ibnu lxajaaj ibni muslim ibni ward ibni kuushaad ama kooshaad dabdigiisa kolley lafdiga carabi ma aha si ay ku dabdiyeenna weli iskumaan taagin maca dee kutub aada u kala duwan oon arko dee soo dhigaysoo badan oo bal matalan waa magacaase taa weeye ano horta magaciisu kaa weeye nisbadiisa markay noqoto dee waxa inoogu wada sugan kutubta alqushayriyu ama kunyadiisu abulxusein weeye nisbo labaad oo kalea jirto taasi waa reere annaysaabuuriyu bal labada nisbaba waan ku yar joogsanayaa mid weeyaane horta qolooyinkii sheekhan tarjameeyey intoodii badnayd barhkoodna waaban arkay itifaaq soo naqlinaya waxay ka dhigaan reerkan qushayr la yidhaah waa reer carbeede inuu yahay qushayriyun saliibatan macnaha nin dhalad ah oo reerkaa ka dhashay inuu yahay oo uu carab yahay markaas reerkaasa ayay intooda badan culimmadu dhigtaan waanan arkay nin weliba doctooro muta-akhiro isagu ama dee waktigana mucaasiro noolba oo isagu soo naqlinayaba itifaaq taa la ysku waafaqsan yahay soo naqlinayo walow dee taa wax ka duwan aan sheegayo marka isagu haddii aan idhaahno waa qushayriyun sariibatan imaamkan labaad ee saxiixa labaad leh isaga dee nisbadiisan waa tan aljucfiyu waa reer isna carbeed baa loo nisbeeyey laakiin nisbadaas nisbo dhalasho maaha kamuu dhalane waa nisbo wala oo nin matalan bukhaaraab waali kaba ahaa ayaa awowgiisii labaadiyo uu gacmihiisa ku islaamay oo islaamnimadkaa uu gacmihiisa kusoo islaamay baa reerkoodii ninkaasaa reer jucfo ahaaye looguba nisbeeyey ibnu salaax baa wuxuu yidhaha kitaabkiisan culumuulxadiid ama muqadimada awalu mansa waxaan uga jeedaa un bal kala sooca uu labadooda ku kala soocay midna wala uu ka dhigay midna uu ka dhigay nin saliibo ama saliibay ka cabiraan marka uu dee yahay reerka uu kaba dhashay eenu si kale nin dee nasabkoodii u qaatay aanu ahayn awalu man sanafa saxiixa albukhaariyu abu cabdillaahi maxamed ibnu ismaaciil aljucfiyu mowlaahum waa cibaaradiisii saxiix waxaa alifay kii ugu horeeyey waa abu cabdillaahi maxamed ibnu ismaaciil marka muxuu yihi waa tan uga jeedee aljucfiyu mowlaahum mowluu raaciyo waa ninkaa reer jucfa laakiin waa mawaalidoodii maaha reerka kamuu dhalan laakiin muxuu yidhi oo uu isaga cibaaradiisii watalaahu abulxuseyn muslim ibn lxajaaji naysaburiyu qushayriyu min anfusihim waxaa markaa kusoo xigay xagga taaliifta saxiixa muslim ibn lxajaaj alqushayriyu min anfusihim waa reer qushayr waana dhalad buu leeyahay waa iyaga ayuu kaba mid yahay taas wey laakiin nin tujiibi la yidhaayo oo barnaamije leh adugu kollay waa kutubta farisiya taas ayaa sheekh uu sheekadiisii kaba mid aha cilmiga nasabka aada ugu horeeyo abu maxamed itowni la odhanayay ayaa wuxuu ka soo naqliyaa annahu qushayriyun walaa-an qushaynimadani waa tan aan leeya khilaaf dee walow itifaaq barhkood soo naqliyeen haddana waxay waa jiraaye waa nin reer qushayro isaguna waa mawaalidaasun waa wala carab aha waa markaastaas kaba dhigantay reerka kamuu dhalan waa wala dahabi oo kale siyar markaastaas kaba dhigantay reerka kamuu dhalan oo wala dahabi oo kale siyar calami nubala markuu tan sheegay oo kale walow ixtimaal waa jasmuu jasmin ixtimaal ismigan wardiga ka dambeeya kuushaad ama kooshaad kolba si lagu dabiyone dee magac carbeed maahe waxaa cibaaradiisu ayd siyar calami nubala tarjamadiisa falacalahu min mawaali qushayr adigu ma jasminayo mana anfiyayo ee wuxuu leeya waxaa laga yaabaa inuu yahayba mawaalidii reer qushayr bal markaa waxaan leenahay mucdam mutarjimiin waa qushayri bay yidhaaheen min anfusihim laakiin waxyaalana waa jiraan dee adigu yaan looba badnaaninba eh iyagu dee tilmaamaya inay suurtagal tahayba ama uu yahayba mawaalidii oo markaa isaguna aanu carabba ahayn bal taasi waa mid taasi waa xagga nisbada hore waxa weeyaan qushayri nisbada labaad ee naysaburiyo waan usoo laami doonaaye qodobka labaad ee raacinaya taas waa wilaadatuhu dhalashadiisii mu'arikhiintu ama mutarjimiintii xagga wilaadada muslim way isku khilaafsan yihiin sanadu dhashay iyagoo isku waafaqsan sanadii uu dhintay bal bishii iyo maalintii xagga dhimashada oo waxaa barhkood yidhaaheen laba boqol iyo kowdii baa dhalashadiisu ahayd waxaa kaloo la yidhi laba boqol iyo labadii baa dhalashadiisu ahayd laba boqol iyo afartiina waa la yidhi kolley ibnu kasiir iyo ibnu boqol iyo afartii jasmiyaano kutubtooda ay ku soo naqliyeen waxaa kaloo la yidhi laba boqol iyo lixdiyo waana xaakim si uu jasmiyo ibnu salaax iyo nawowiyana waatay iyagu kuba tagaan oo dhalashadiisa markay leeyihin shan iyo konton buu jiray ee waatay iyagu jasminayaan weliba qolooyin haasatan raggan manahi manhajka muslim iyo kitaabkiisa iyo kaba hadleen mucaasiriinta ama dakaatirada oo kale iyo kayr waaxid baa tan dambe raakax yeelo iyagoo waxyaalahay ku raakax yeelaan kaba mid tahay ibnu salaax iyo xaakim iyo nawow iyo waa raggii kitaabka iyo sheekha iyo cinaayada weyn iyo aqoonta weyn iyo ihtimaamka weyn uba lahaa malaa jaanibkaasay ku raakax yeeleen bal ilaa laba boqol iyo kow ilaa laba boqol iyo lixdii ayaaba dhalashadiisu ahaydoo dee saan sheegi doono xataa nashcadiisii wax weyn oo badan oo warkeeda aan haynaa ma jirto tan baa keentay yar khilaafkan iyo murankan oo waxaabuu soo naqliyaa ibnu salaax kitaabkiisa siyaanatu saxiixi muslim waana kitaab mar dambe aan sheegi doono insha allahu tacaala ama habeenada dambe kolley markan cinaayad iyo shuruucda muslimkaba hadli doono oo dee waxaa laga hayaana ay madbuuc yihiin koleyna imaam nawowina waxyaalaha uu muqadimaadkan uu kitaabka kuba leeyey ee masaadirtiisa ugu waaweyn baaba ah ayaa wuxuu dhahaa dee in badan baa la isweydiiyaa la doondoonaa bal dhalashadiisiiyo taasoo kale oo ee adigu dhimashadiisiibuu kasoo qaatiya shan iyo konton inu ahay waa taa uu markaa laba boqol iyo lixdii idhaah bal taasi waa xagga dhalashadiisii beledkiisa waxaa had iyo goor dee kutubta aan ku arkaynaa abulxusein annaysaaburiyo macnaa waxaa loo nisbeeyey magaalo lagu magacaabo naysaabuur ayaa lagu magacaabo taas magaaladaa naysaabuur lagu magacaabaana kolley waxay ka tirsanayd beled aada iyo aada ama manaadiq aada u ballaadhayd oo culimmada islaamka laha waqtiga qaarkood intoodii ugu badnaydba ay ka soo jeedaanoo khuraasaan la yidhaah ee magaaladan haddaba naysaabuur ee loo nisbeeyey waqtigaa isaga dee intaanu dhalan iyo in ka dambaysayba waxay kaba mid ahayd maraakibta cilmiga ee aada iyo aada u muhimka ah khaasatan cilmiga xadiidka imaam dahabi kitaab yaroo waana aada u qiimo badan oo laakiin aan badnayn oo la madbuceeyey oo al-amsaaru dawaatul aahaar cunwaankiisu yahay waana madbuuc waa magaalooyinkii axaadiista iyo aahaarta laga helayo u saaxiibka ahaa markuu magaaladan soo dhigtay muxuu kaba cabiray daaru sunnati waalcawaali waa xadiidkaba daartiisii iyo asaaniidda caaliga asaaniidda sare iyo xadiidka daartiis bal baqdaad magaalo u dhiganta marka la eego xagga sunnaha xadiid marka la eegiyo muxadisiin iyo cilmigeed iyo sanad caaliya ee iyadaaba jirtay bulaadii islaamka markaa waqtiyadaas markaan iskuma wada darno ayma aada iyo aada u badan oon la koobi karahayn kitaabka aan sheegayo kolley magaalooyin badan buu tiriyo xataa dee dhinacanna waa usoo tallaabo wadanka markuu tirinayo iyaga meelaha aan xadiidba lagu aqoon ayaa wuxuu kuga soo diray dee dhowr magaaloodee tuwa xabasho iyo kusoo daray ee inaga xaggeenu taasi may jirin lagu aqooni markaas xabasho kuo meelaha aan xadiid lagu aqoon buu kama cabiraya waqtiyadaas haddaba markaasuu daarusunna waxa weeyaan ayimo aada iyo aada u badan oon la koobi karayn baa naysaabuur kaba soo baxay oo muxadisiin iyo fuqaha iyo culimo kaleba leh imaamka weynaa xaakim oo isaguna reer magaaladaasba ahaa waa magaaladaas dadkeed naysaabuuri ayaa wuxuu u khaas yeelay culimadeedii uun tarjamadoodii kitaab weyn oo taariikhu naysaabuur la ydhaah waana kitaab culimmadu ay dhahaanba kutubtaa rijaasha kuwa ugu ahamsan buu kaba mid yahay ugu ahamsan laakiin nasiib daro kitaabkaa ilaa maanta lama hayo oo waa kitaab mafquuda ee kolley marka la leeyahay sideed mujalladoo buurbuuran buu ahaa markuu farta haddii la madbuceeyana aada buu u bannaan laha waxaa madbacaysan asiyaaq litaariikhi naysaabuur iyo mid kaloo almuntakhab lisiyaaq waxa weeyaan min asiyaaq litaariikhi naysaabuur oo dee waxyaalo isaga laga soo saaray un ah oo cabdilqaafir ifarisi kuwaas baa madbacaysan ama kaasiya baa madbacaysan laakiin kitaabkaa maanta lama hayo ee bal waxaan leeyahay magaaladu u khaas yeelay iyadoo dee quruurtuba aanay badnayn ayaa kitaabkaasi dee kolley dadka uu kulantay waxaad waa cilmiga iyo magaalada jiray iyo dadkii jiray iyobaa kolley taasi ay tilmaamaysaa haddaba magaaladani marka la eego khuraasaan bilaadaa la odhanayey magaalooyinkeedii kuwii ugu mudnaa waxay idhaaheen afar bay ahaayeen waa naysaabuur iyo marwa iyo balqi iyo haraad afartaas baa la yidhaha waa ummuhaatu mudin khuraasaan marka haddaba ta ugu ahamsan bay kaba mid ahayd afartu kolley saddex dowladood oo iminka jiray ku kala sugan yihin laakiin markaa dee mandiqo aada u ballaadhan oo dee waxa weeye dalka islaamkaee keliya uun kaba mid ahayd bay ahayd haddaa magaalada naysabur naysabur waan sheegi doonaa oo dalkay ku taale laakiin marwana turkmanistan bay ku taallaa halkii cabdillaahi mubaarak iyo ragga badan nimankan maraawisada la idhaayo oo dhami bal fiqiga shaaficiyana qayb dhan baa dee qaybta ama khuraasaaniyiin bay kaba cabireen ama maraawisa dariiqada labaad ee dariiqada ciraaqiyiinta aan ahayn oo kale dhulka ay kaba yimaadeen waa turkmanistan bal khaya haraasna afghanistan bay kuba taallaa ama naysabur way noo dambaysaa waa magaaladan wadadna hadda waxayd waa magaalo aada u horeysay oo cusmaan ibnu cafaan waqtigiisii baa la furtay cabdullaahi ibnu camr ibnu kurays oo habaryartii dhashay ayaa markaa qaa'idkii ciidankii furtay a sagaal iyo labaatankii ama kow iyo soddonkii waxaa kaloo la yidhaahdo cumar ibnu khadaab waqtigiisii baaba la gaadhoo la furtay axnaf ibnu qays baana qaa'idka ahaa ama amiirka dee qaa'idka muslimiinta mar dambe ayay buriyeen cahdiga ama dib malaa dee ay u laabmeen oo dee taa fatxi labaad buu kani ahaa haddaba magaalada naysaabuur waxay ku taallaa waqooyi bariya dalkan eeraan ama iiraan dalkaas bay ku taallaa magaaladan macruufka ee mashad la idhaabaya xagga galbeed mara in konton mayla kaba xigtahay oo kollay dariiqa mashad iyo dahraan iskuba xidha ayay kuba taallaa waxaa imika laakiin la yidhaha niishabuur halkii siinta uunbaa shiine ay tahay oo niishabuur baa la yidhaahaa waana magaalo ilaa imika damba jirta dee waqtiga horena ibnu samcaani ansaabkiisa iyo yaaquut mucjamkiisa iyo kollay qiimahay lahayd iyo siday ahayd iyo kollay kutubtaasi ay sifeeyaan bal hadda waxaan leeyahay magaalada uu ka soo jeedo ku dhashay kuna dhintay magaalada niisa niisaabuur weeyo iminkana niishabuur loo yaqaano eeraanna waqooyigeeda bari kuba taal khuraasaanna waaba iyada iyo mandiqadeediibaa eeraan ka raacsan qaybna waa taa aan yidhi waaba afghanistan khuraasaan qaybna turkmanistan bay ahaydba oo kolley taas weeyaan dalkaa khuraasaan ama ballaadhna xagga marka la eego koritaan nash-adiisii iyo usradiisii kolley imaamku wuxuu ku koray beyt isaguba ama guri guri cilmi ahaa oo aabbihii waxaa la soo naqliyey inuu nin dadka waxbara oo isagu dee waxa weeyaan ahaa inuuba ahaa ama taas maxamed ibn cabdilwahaab alfaraa oo talaamiidii muslim kaba mid ahaa ayaa wuxuu dhaha wakaana abuhu lxajaaj ibnu muslim min almashiikha macnaa culimadii dee dadka waxbari jirtay ee taa uba banbaxday buu kaba mid ahaa taas buu yidhahayo horta bal aabihii xaaladiisu taas bayd hooyadii waxyaalahaas iyo xataa walaalihii wax aanna ka haynaa maba jirto walow dee xagga waalidkii iyo macrifada u lahaa mala ay tahay asbaabaha isagoo yarba keenay inuu dee xadiidka maqalkiisii ama cilmiga dalabkiisii u baxo markaan eegno taraajiimta masaadirta tarjamadiisoo dee aan yarayn ama ha noqoto kutubta taraajimta ha noqoto kutubtan uu leeyahay ee barhkood muqadimaadkiisa iyo diraasaadka ay kaba sameeyeen taraajimtooda kuba soo arooray oo kale oo dee iyaguna badan oo kala duwan wax intaa ka badan aabihii inuu xaaladiisu taa ahayd bal saasna ay ahaayeen intaa in tafsiil kaba badan inooguma sugno war saas oo kale lagama hayo xagga marka leega isaga noloshiisii caayiriga ahaydna wax weyn oo oo aynu kaba hayno ama kutubta aynoogu sugani ma jirtee laakiin xaakim baa sheegay sida siyar aclaam nubala dahabiba uu kagaba soo naqliyo inuu arkay oo uu gurigiisii iyo daartiisii ku arkay dad isaga tafiirtiisii ah oo laakiin xagga hablo ah oo wuxuu sheegaa inaanu wax inana ama dakara ka tegin buu sheegaa laakiin nasrigiisii xagga hablaa waa jiray oo gurigiisiibuu ku arkay xaakim waa dee kolley qarniyo waxoogaa dabadeed imaam bukhaarina waa lasoo naqliyaa isaguna wax dakara inaanu kaba tegin bay soo naqliyaan bal xagga noloshiisa kale ee inuu awlaadaas lahaada mooyaane laakiin wax kaloo tafsiir kaloo kutubta inooguma sugani ma jirto marka la eego xagga cilmiga dalabkiisii muslim raximahullahu tacaala isagoo yar ayuu u jeestay qaabilay xadiidka inuu maqlo kolley ihtimaamkan waalidkii qeyb buu kaba ahaa arrin kalena way jirtaayoo dee wasadkan cilmiga ah waa naysaabuur halkan uu ku noolo waa wasad cilmi aan leenahay oo markaa ay ka buuxeen culimo iyo fudala ay kaba buuxeen aan leenahay waktigaa baqdaad iyadu baaba la sinayd oo xataa inta kale o dhan ba isku wada dar meel la sinayd oo xagga la eego kasrat alculamaa iyo kasrat almuxadisiin iyo ta iyadaa ma jirto dee wasadkaa cilmigiina kolley isaguna qeyb buu ka qaadanayaa tawajuhan mubakirka ah ee uu xaggii dalabka cilmiga u jeeste ee bal markaa hore ayuu maqlay oo culimmadu waxay inoo soo naqliyaan xadiid uu maqlo ama sheekhu wax ka dhagaysto kii ugu horreeyey sideed iyo tobankii laba boqol iyo sideed iyo tobankii hijiraday ahayd marka haddaan idhaahno laba boqol iyo lixdii buu dhint dhashay sidaa ibnu salaax iyo imaam nawowiya ay raajax yeelayaan dee markaa waxaabuu ahaaba labiyo toban jir waxaana sheekhkii ugu horreeye wax ka maqlo yaxya ibnu yaxya ibnu bukayri tamiimi ayuu ahaa nin reer naysabuur oo caalimo ayuu ahaa waana raggii imaam maalik laba kulmay kitaabkan muwadacna inoo soo naqliyee soo wariyey laakiin ma aha kitaabkan muwadac dabacaadkan aan aragnay ama dabacaadka kuwa ugu badaneen aragnay ninkan raawi ee warinaye yaxya ibnu yaxya laydhaahaa ninkaasi waa nin reer maqrib ah oo yaxya ibnu yaxya layt ilmasmuudi baa laydhahaa oo maaha isagu riwaayadan mashhuurka nin kale ee waa nin kaleo isaguna raggii muwadac wariyey kama mid aha marka lifaadana kitaabkan muwadac riwaayaad tacaduday buu leeyahay bal weliba imanka qeyb fiicanna waa la hayaa riwaayaadkaa tacadudayna qeyb fiican imanka kutubteeda way madbacaysan tahay oo muwadaca keliya maaha muwadaca yaxya ibnu yaxya laythi waa ka ugu mashhuursan muwadaca maxamed ibnu xasan ishaybaani isagana imaaraadkaba lagu madbaceeyey isagoo sharax yaroa tacliiq lmumajad laydhaha laakiin uu leeyahay uu laba socdo oo kale qacnabi abu musxab isweriye mala ilaa sideed muwada iyo ayaa jira oo dee waabatan almuwadacaad kolkol kutubta dee ninkii mala daalacday uu ku arkayo muwadacyaasha ujeeddadu waa riwaayaad oo barhkood baa xataa ziyaadaadka ay kala leeyihin baa jira waana dee taas oo kale riwaayadan dee imanka yaxya ibnu yaxya waata ugu mashhuursanoon ee muwadacyo kalaa jira oo kolley waxyaalana ay ku kala dunaan karaan waxyaala isla dheeraan karaan intuba ah dee waxyaalihii imaam nawowi laga imaamkii maalik lagaba wariyey bal waxaan leenahay yaxya ibnu yaxya ibnu bukayr waa sheekhii ugu horreeye muslim oo ah axadu ruwaati lmuwadac waxaan nidhi taasi laba boqol iyo sideed iyo tobankii bay ahayd markii laba boqol iyo labaatankii lasoo gaadhay waa laba sanadoodna waqtigaa ka dambeysuu soo xajay imaamku haddii aan idhaahno lix iyo toban lixdii buu dhashay waaba afar iyo toban jir de hadduu afartii dhashay sida ibnu xajar iyo ibnu kasiir iyo kuba tegeenna markaa lix iyo toban jir weeye laakiin naysaabuur buu ka yimi waa khuraasaan oo kolley dee dariiquna waa dariiq adag dariiq dheer muwaasalaadkaynu haysano lamama haysana laakiin waqtigaasuu soo xajay labaatankii maka ayaa wuxuu kula kulmay imaamkii sheerkaasna ruwaadda muwada kaba mid ah alqacnabi oo bukhaari iyona sheekhadiisii waaweynaa kaba mid ahaa cabdullahi ibnu maslamata alqacnabi ibn caabid oo caalim ah sanno dabadeed baabu dhintay oo laba boqol iyo koob iyo labaatanka markaa haddaba sheekhyada muslim ninka ugu da-weyne waa ninkan waa qacnabi ninkaasa ugu weyn weeye bal qacnabi taabiciintiibuu wax ka soo gaadho nin salamat ibnu wardani layti la yidhaaho ayuu laba kulmay laakiin salama ayaa nin siqo ahayn oo kitaabka dee raggii uu wax kaga warinaya muslim ahayne hadduu siqo yahay oo uu dariiqiisa kaba wariyo muslim wuxuu yeelan lahaa hulaasiyaad axaadiid isagiyo rasuulka saddex ay u dhaxayso ee laakiin sulaasiyaad kitaabka muslim kumaba sugna iyadoo hadde tirmidkiisa tirmidi uu xadiid uu ku sugan yahay kitaabkiisa sulaasiyaada sababtu qacnabi ayaaba dee taasi suurtagal ahaan lay dariiqiisa inuu ka wariyo ee ninkan qacnabi la kulmee taabiciintii ka mid ah baan ahayn min aljilla ama munaasiqaat aan ahayn oo dadkii dee bal matalan kitaabkan in wax lagaga wariyo ahaa aan ahaynba bal taasi waayo haddana horu u noqdo bilaadiisiibuu ku noqday intaas may noqona haddana rixlo dheer buu usoo baxo marar qaatay oo wuxuu muslim ahaa dadkii rixlada badan ama xeraynta badan cibaaradeedii baan isnacaan in badan u xereeyey cilmi dalabkii xadiid maqalkii isagoo sabir badan taa uu lahaa rixlaadkiisu khuraasaan oo bilaadiisii ahayd naysaabuur ilaa rayi iyo ilaa baqlaan oo barkidan ama masaar shariif agaheedaba ahayd halkii qutaybe uguma tegay iyo bilaad badan oo bilaadii khuraasaana way shamlisay haddana waxay shamlisay labada xaram iyo masr iyo dee adugu markaa ciraaq oo dhan iyo waxaasoo dhanba way wada shamlisay walow dee shaam ma galay mise ma gelin taas la leeyahay adigu malaha iyo waxyaale ay jiraan oo sheekh sheekhadii shaama waa ka wariyey barhkoodna waxay sheegtaan dimashq inuu kama wariyey laakiin ninkaa keliya la arkaa reer dimashq iyadoo culimo waaweyni markii ay joogeen oo culimada qaar ay qarin ay fogeysteen ee inuu isagoo shaam galay dimashaq galay ninkaas inuu wax ka wariyay iyadoo rag kaloo amsaashiisi ay jireen bal waxaan leenahay rixalaad badan buu lahaayo sanado badan qaato kolmo uu soo baxayo dee barhkood taa hore labaatan sanadood iyo ziyaado ay kaba dambeeyeen dee waana sida caadadii ahlucilmigu waqtiga ay ahayd xagga marka la eego mashaayikhdii uu laba kulmay muslim marxalaadkii badnaaye uu lahaa ee aqdaar iyo didaad kala duwan uu u xirrixleeyey ayaa waxay u suurto gelisay cadad badan oo a'immadii iyo sheekhadii ka mida inuu laba kulmo inuu wax ka qaato dahabi baa wuxuu yidhaha taariikhulislaam waa kitaab aada u weyn oo qayim oo dee taariikhulislaam oo dahabi madbuuc ah laakiin dabcan in adigu waxa weeyaan doctooro oo waxa weeyaan mooye inuu reer puntland yahay kolley aan xoogaa tobaneeye mujallad baan kaba hayaa dabcadaa kontomeeye mujallad baa lagu madbaceeyey kolleyna malaa dabcadan kale ayaa ka roonay dabca adigu uu kontomeeye mujallad weeye waa taarikhulslam waa kitaab weyn oo dee kutubta taarikhda ka ugu waaweyn waayo siyarkoo kale maaha taraajim siyarka kolley isagunbuu khulaaso u noqonaya taraajim iyo xawaadis buu labadoodaba wada kulansaday isagu laakiin dabca uu ninkan dahabina aada u yaqaana kutubtiisa bashaar cawaad la yidhaah madbaceeye mar dambe oo toddobiyo toban mujalladoo laakiin aada u burbuuranoo midkiiba dee kun safxow kaba badanye lagu madbaceeyey ayaa jira haddaba markii uu sheekhada muslim kitaabka tarjamaynayey uu sheekhadiisii barhkood soo sheegay ayaa wuxuu yidhahaa wasamica min khalqin katiiri min alciraaqiyiina walxijaaziyiina walshaamiyiina walmisriyiina walkhuraasaaniyiin aduu dad badan oo qolooyinkaasu kaba maqlayo markaasaa wuxuu dhaha fasama lahu sheikhuna fi tahdiib alkamaali miatain wa arbacata cashara sheikhan mizi oo sheekhii dahabi ahaa kitaab weyn lanoo xaggan marka la eego dee kitaabkan asiilkaa xagga saxiixa muslim adamaha dee ruwadu intaa way ka badan tahay waad arki doonaaye waa sheekhadiisa isagu toos uga warinaya ragga isaga u sheekha maha sheekhadiisa kuwa ku xiga ilaa laba boqol iyo afar iyo toban ayuu gaadhsiiyey magacyadoodna waa tiriya laakiin wuxuu yidhaha dahabi oo kale khadkii aan ku arkay inuu laba boqol iyo toban looiyo toban kaba wariyey laakiin kitaabkii tan kale siyar isagoo san xuruuftan mucjamka alifbaataada sheekhadiisii ku tartiibinaya waa tarjamada muslim siyar calami nubala ayaa markuu dhammeeyaba waa wuxuu yidhaahaa tiradoodu waa laba boqol iyo labaatan oo uu bukhaa muslim dhexdiisa ama kitaabka wax kaga wariyay markaa bal haddaan taa qaadano laba boqol iyo labaatan nin ayaa sheekhyada ku magacaaban ee ku xusan kitaabka ee sheekhadiisa tooskee uu wax kagaba wariyey ayin waxaa jira sheekhyo kale uu leeyaho laakiin kitaabka aan kuma sugnayn bukhaari waa sheekhiisii kitaabka wax kagama warin waxa weeyaan maxamed ibn yaxya duhli waa sheekhiisii kama warin cali bni jacdiye cali bni madini waa rag khaarija saxiixu kaga wariya laakiin aan kitaabka kuma sugnayn waa inta kitaabka kuma sugan bal sheekhyadu markaa way badan yihin idinkoo magacyadan kolley waa ragga inagu soo badnaan doona raggaa sheekhyada ah tobanka ugu badan ee ugu axaadiis badan baa magaadiina magacyadooda sheegaya iyadoo tirada mid kastaba uu ka wariyey kitaabka uu kaga wariyey ka sheegaya waa sida dee tahdiibu tahdiib xaafid ibnu xajar taraajimtooda isagoo kitaabkana kasoo naqlinaya uu dhiganayo waa tobanka sheekh ee ugu axaadiis badan oo shamaa'ilkii markan wadnay ayaan sheegnay shan sheekhoo tirmidi axaadiistooda aada jaamiciisa u badsado raggaa mid kaba mid a ama rag ka mid halkana way inooguma sugayihin muslimbe bal tobanka laakiin uu badsaday inoo tartiibinayo siay u kala badnaayeen ka koobaad waa cabdullaahi ibnu moxamed ibnu ibraahim ama magaciisan aada loogu yaqaano abubakar ibnu abi shayba abubakar ibnu abi shayba hadiyo goor isagu taasuu odhan doonaa bukhaari markuu kaba warinayo cabdullahi ibnu moxamed buu yidhaa laakiin muslim abubakar ibnu abi shayba ayuu odhan doonaaye cabdullaahi ibnu moxamed ibnu ibraahim abubakar ibnu abi shayba wuxuu kitaabka saxiixa kaga wariyey dhexdiisa waa ninka ugu badan kun iyo shan boqol iyo afartan xadiis waa tiro aada iyo aada u badan dee rag kale way la wadaagsanayaan oo tadaakhul waa jiraya in takraarkii iyo riwaayaadkii waa ku jiraan laakiin waa culimmadu saa weliba dee tahdiib tahdiib iyo keyrkiiba aimadii kun iyo shan boqol iyo afartan xadiid waana ninka ugu horeeya ama raqamka koobaad min xaysu lkatra ninka labaad oo isagana kitaabka had iyo goor iyaga dee waan iska baran doonaayo haddaan habeen arag habeenka labaad way kuma jiraan markaa raggaa lama baran waayo waayo waa nin kitaabkii had iyo goor habeen kasta kula socdee waa zuhayr ibnu xarb ibnu shadaad abu khaysama zuhayr ibnu xarbin zuhayr ibnu mucaawiya jiroo kaasi sheekha sheekhiisuu noqonaya ninka lama sidna uu ka dambeeya zuhayr ibnu xarb ibnu shadaad abu khaysama kun iyo laba boqol iyo koob iyo siddeetan xadiid buu kaga wariyey kitaabkiisa jaamica ama musnadka ninka saddexaad moxamed ibnu lmusana oo lixda sheekhna sheekh buu u wada yahay lixdan umuhaadka leh maxamed ibnu musana ibnu cubayd abuu muusa alcanasi isaguna toddoba boqol iyo labiyo toddobaatan xadiid ayuu ka wariyey muslim kitaabka kaga wariyey ninka afraad waa ninkii tirmidi sheekhadiisa ugu axaadiidda badnaa jaamiciisa jaamiciisa marka la eego iyo bal waxaan filaya dee kii kaelaa shamaa'ilkiiba waa qutaybat ibnu saciid ibnu jamiil way u wada tegeen oo kolley baqlaan bay ugu wada tegeen waa meel masaaro shariif meesha laydhaa agaheeda ahayd ama magaaladii balki kuba dhoweyd oo dee munaadiqdeeda ahayd afghanistan xaggeedaas she qutaybat ibnu saciid ibnu jamiil aburaja' albaqlaaniyu wuxuu kaba wariyey lix boqol iyo sideed iyo lixdan xadiid ayuu kitaabkan musnadka saxiixa kaba wariyey waa ninka afraad ninka shanaad moxamed ibnu cabdillaahi ibni numayr isagii aabihiiba ibnu numayraa laydhaa kitaabkana insha allah markaan gudagalno ibnu numayr labadiiba waan ku arki doonaa laakiin midna waa sheekha midna waa sheekha sheekhiisa ayuu noqon aabihiina waa nin sheekhe marka maxamed ibnu cabdillaahi ibni numayr abu cabdiraxmaan ilhamdaani isaguna kitaabka wuxuu kaga wariyey waa tobanka shan boqol iyo saddexiyo toddobaatan xadiid shan boqol iyo saddexiyo toddobaatan xadiid ninka lixaad ee xagga tartiibta moxamed ibn alcalaa ibnu kurayb abu kurayb waa nin lixda sheekhba ama lixda umuhaadkaba u wada sheekhay isaguna oo sheekhay ay ku kulmeen kaba mida tirmidna raggii uu badsaday isaguba ahaa oo shantii inoogu jiray moxamed ibn alcalaa ibnu kurayb abu kurayb ibn alhamdaaniy alkuufiyo shan boqol iyo lix iyo konton xadiid buu kitaabka kaga wariyey ka toddobaad isaguna waa nin ragga lixda aba u wada sheekha moxamed ibnu bashaar ibnu cuثmaan ama bundaar imaamkii loo yaqaanay abubakr alcabdi bundaar baa naanaysiisu ay tahay afar boqol iyo lixdan xadiid ayuu muslim kitaabka kaga wariyey ka sideedaad moxamed ibnu raafic ibni abi zayd abu cabdillaahi alqushayriyu naysaburiyu waaba labadii nisbaba ay kuba kulmeen wuxuu muslim kaba wariyey kitaabka kaga wariyey saddex boqol iyo labiyo lixdan xadiid raggan barashadoodu aad bay u sahlanaan doontaayo waa rag badan had iyo goor nagu soo noqda ninka sagaalaad moxamed ibnu xaatim ibnu maymuun abu cabdillaahi almuadib muadibna ninka mucalimkaayo bay odhan jireen reer baqdaad waxaana loo yaqaanay assamiin baa loo yaqaanay saddex boqoloo xadiid ayuu kitaabka ku leeyahay ama uu muslim kagaba wariyey ninka ugu dambeeya ee ka tobnaad ih waa caliy bnu xujr ibni iyaas abulxasan isacdi almarwasi isaguna boqol iyo sideed iyo siddeetan xadiid weeye tobankaa sheekh waa ragga sheekhadiisa ugu axaadiid badan waana inoo iman doonaan insha allahu tacaala kitaabka laakiin waa faa'iido imika aad sii guntan doontaan oo dee dhibyaraadna aydaan ku hesheen kolleyna taas weeye laakiin dee mashaayikhda haddaan leenahay ragga qaarkood uu badsaday maaha inay siman yihiin mashaayikdiisa waxaa kaba mid a kuwa xadiid keliya un kitaabka uu kaga wariyey anaa mar keliya buu ku jiraa mar labaadba ma arkaysid oo waxaa raggaa kaba mida jacfar ibnu xumayd alcabsi nin laydhaa cabdilmalik ibnu cabdilcasiis abu nasr tamaar nin laydhaa iyo qadan ibnu nusayro kolley kalaam ku sugo muqadimadan mala kuba iman doona raggaas waa xadiid xadiid keliya laakiin xadiidkaa keliya sheekh ugu noqdeen xadiidkaa keliya ixtiraam iyo dee qiimo ay uguba lahaayeen agtiisao dee loogu ducaynayay waa halkaa xadiidoo keliya ayuu kitaabka kuba leeyahay oo markaa raggan dee kuwa intaa in ka yarna imaam axmed iyo imika halkan kumaan soo darinoo dee axaadiidiisa intan kaba yar oo dee waxaa la arkaa dhowr iyo toban xadiid inay noqoto rag kale kumaan soo darine laakiin waa tobankii uguba badnaa ee axaadiidooda uguba badnayd weeye taasi sheekhadiisii bay ahayd talaamiiddiisa markay noqono iyo dadkii isaga wax kaba qaatay dee aad bay iyaguna u badnaayeen tiraday tiriyaan tiradan sheekhadiisa ay ku tiriyayaanay gaadhinba laakiin dee aada iyo aad bay uba badan yihiin haddaan midharo un ka soo qaatay talaamiiddiisa waxaa ka mida imaamkan jaamicale tirmidi xadiid keliya oo kitaabu siyaam ku sugan ayuu muslim kaga wariyaa waa dee xadiid labaad horta kitaabka ugu sugani ma jirto khaarijka kutubtii saa kale inuu wax kaga wariyo war uma hayo laakiin jaamica xadiid buu ku leeyahay xadiidkuna waa xadiid kitaabu siyaam ku sugan waa xadiidka rasuulku yihi axsuu hilaala shacbaana liramadaan ramadaan dee markaas bisha shacbaan sii dabdiya oo bal dee beledkeeda hore iyo waxyaalaha lasii socda si loo ogaado inay tiradii buuxsantay iyo in kale ramadaan daraaddeed usii dabdiya xadiidkaas muslim buu kaba wariyaa tirmidi kitaabka lakiin xadiid labaad kuma sugnaa ardaydiisiibuu kaba mid yahay waxaa kaba mid yahay ibnu khusayma abulcabaas siraaj ibraahim ibn moxamed ibnu sufyaan oo isagu dee nin dikri gaara le waa raggii kitaabka inoo soo naqliya ama waaba dariiqan haynaba kaasi isagu markan kitaabka ka hadlayna dikri gaara yeelan doona ibnu abi xaatim waa imaamkii dee cabduraxmaan iyo abucawaanta lisfirayin iyo kitaab maanta la madbaceeyey oo mustakhrajan musnada saxiixa laguma madbaceeye mustakhraja kitaabkiisana uun axaadiidiisiya waxyaalaaba korkordhiye leh iyo axmed ibnu salamata oo ninkii uu isaga weydiisigiisa kitaabkaba ku alifaysan mar dambe insha allahu tacaala muqadimada ku sheegi doono abu xamid ibnu sharqi iyo axmed ibnu cali alqalanis iyo adigu balra kale ee bal midharhkaas baa ka mid a wada a'imada ah bal qodobka kalean doonaya inaan isku baraarujino waa madhabtiisii xagga marka la eego furuucda ama fiqiga kollay rag kala duwan oo raggaa tarjameeye kamidii meel islamay dhigin madhabtiisa waxay ahayd oo madhabtiisa waa iskuba khilaafeen shaaficiyadu marka la eego kutubtooda dabaqaadkooda muslim way kusoo darsadaanoo shaaficiye kama dhigaan dee kollayna malaain waxa weeyaan saaxibu kashfi dunuun baan filaya iyo ninka sadiiq xasan khan amiiru bohabaal oo kitaabkiisa alxida laydhaa iyo dee waxay ka dhigeen inuu shaaficiye yahay xanaabiladu kutubtooda dabaqaadka waa xambeli bay yidhaahaanoo kutubtooda dabaqaadka way soo naqliyaan sababtuna dee imaam axmed bi wax kaba wariyay su-aale waa weydiiyo taasay uguma tiriyaan waxyaalo kalena waa la yidhi laakiin kollay qowlka raajixa ama sawaabku waxa weeye inaanu dee shaaficina shaaficiyana ahayn masaa'il hadduu kuba waafaqayba xanaabilana kaba mid ahayne si a'imadii kale xadiidka nin daliilka raaca uun uu ahaa ikhtiyaaraad leh sakhaawi baa wuxuu idhaahaa sakhaawina arrin gaara ayuu leeyahay walow dee imaamkan macruufka weeye sakhaawi baa jira calamudiin la yidhaaho kolkol dadka qaar a iskuma qaldaan oo nin hore ahaayo shaadib iyo ninkan dee sharxayba ah shaadibina talaamidiisa waa nin mutaqadikaasi horeeye weeyaan laakiin waa sakhaawigan dee kutubtan musalaxa jir midka xaafid ba ah ayaa wuxuu leeyahy kutub dee lagu xabiro kutub khutuub baa jirta ama khatmi kitaabku markuu la soo waday habeenka la khatimayo majliska ugu dambeeya ayay majlisulkhatmi la odhanayeenoo markaa umuurahan aan kaba hadlayo kale xaggan manhaajiyada iyo waxyaalo kuba tacalluqsan iyo baa lagaba hadli jiray ragga ugu badsaday kutubta imakayna soo gaadhe madbuucaana ee noocyadaasana isaga kaba mid ahaayo gunyatulmuxtaaj fii khatmi saxiixi muslimna waa leeyahay nasaa-ina khatmigiisii malaa dhowr iyo toban khatmi buu leeyahay oo kutubtaasuu ka mid ahaayo weliba majmuuca ay ka madbacaysan tahay oan odhan karnaba oo ninka halkaas ugu horeeya kutubta khutuubta ama khatmiyade ayaa wuxuu ka cabira wa daahiru annahu kana calaa dariiqati laimati min ahli laathaar fii cadami taqliid bal salaka alikhtiyaar waana nin shaaficiya adogow sida daahirkii waxa weeye umuurahaasi inaanay ahayn inuu aimadii a'imadii aharka ahayd dariiqadoodii unuu kuba sugnaa xagga inaanu cid gaaro uu nin gooniyo uu qallidanayo a'imada waaweyne mujtahidiinta kamidii aanu jirin ee ikhtiyaaraad buu lahaa arrin kale sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa waxaa la weydiiyey bukhaari iyo muslim iyo fataawihiisa abu daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo halkaana haaulaa iyada qolooyin kaloo la raaciyey bal intan aan soo qaatay halkaana haaulaai mujtahidiina lam yuqaliduu waaxida min ala'ima am kaanuu muqalidiin ragga caynkaasi ma mujtahidiin bay ahayn oo axad a'imada ka midu ay taqliidsanayeen ma jirin mise muqalidiin bay ahayn waa su-aal la weydiiyey markaasaa jawaabtiisii waa maxay ahayd ama albukhaariyu wa abu daauuda fa imaamaani fi lfiqi min ahli lijtihaad bukhaari iyo abu daauud xagga fiqiga imaamiyay ku yihin macnaa dee raggaasaabay laba siman yihiin dee muqaladiinta ah ayay laba siman yihin in la qallito oo ijtihaad mudlaqa ayay ehelkeeda kaba mid yihin waa labadoodaas buu yihi wa ama muslimu wa tirmidiyu wa nasaa-i wa ibnu maaja iyo qolo inuu raaciyey iyo ragga laba midi fahum calaa madhabi ahlilxadiid horta ahluxadiidka madhabtood bay kuma sugan yihinoo laysuu muqalidiina liwaaxidin bicayni min alculamaa nin gaaroo a'imadan kaba mida mujtahidiintu ay taqliidsadaan ma jirto walaa hum min alaimati mujtahidiina cala daq mujtahidiin mutlaqana may ahaynba ee wuxuu ka cabiray bal hum yamiiluuna ilaa qowli aimati alxadiid waxaan filayaa na dabacaadkan dee fataawaha majmuuca waxaa dhacay walow dee kitaab imaka waxa weeyaan dib waxa weeyaan oo siyaanadiis iyo waxyaalaha aduu kitaab kollay umuuro yar wada saxaano uu jiro imaka soo baxay waxaa laga yaaba dabacaadka inuu laa yamiiluuna ku qorantay laadaa zaa'ida ama khada ah madbaciya laakiin waxay u yeeshaan buu leeyahay aimada xadiidka aqwaashooda oo markay aimada mujtadiid noqoto dee qeybtii aimada xadiidka ayd sida shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo abi cubayd iyo dee waa aimo xadiid bay ahaayeen mujtahidiinna way ahaayeen oo tirmidiba in badan marka uu yidhaah ayuu kaba cabira dee wahuwa qowlu asxaabina iyagu ujeedaa kolkol baabuu kaba cabira wahuwa qowlu asxaabina ka shaaficiyi wa saas waa asxaabteedii qowlkoodii waa ujeeda ahlulxadiid buu ujeeda ama a'imat alxadiidka mubtadayiinna waayan bal hadalkii ibnu taymiya ayaa qowlkiisu ka ahaa haddaan umuuraha dhaafno oon ka yartaa waxoogaa ka taabanno makaanada bal imaamku lahaa iyo culimmadu ammaantii ay ammaaneen oon midhir ka soo qaato maxamed ibnu bashaar waa sheekhiisii waana ninkan uu axaadiiddiisa aada u badsadee bundaare ragga tobanka ah kuba jiray raggan kalena sheekhii u wadahaa ayaa waxay culimmadu inooga soo naqliyaan inuu yidhi haddaba markaa eeg muslim waaba yaryahayba markaa ma dee nin markaa aduu oday nin weyn ma ah markaas xufaad dunya arbaca abu zurcata birayi wa muslimu binaysabur wa cabdullahi bnu cabdiraxmaan idaarabiyu bisamarqad wa maxamed ibn saacil bibukhaara bal waa halkii xufaad waqtigaas buuhi adduunyada ragga xufaadooda xufaadda adduunyadu ama ragga xifdi heerka ugu sarreeya adduunyo ka joogaa maanta waa afar abu zurca oo magaalada rayi jooga abu zurca waa imaam macruuf oo cubaydullahi bnu cabdilkariim rayina waa magaalada dahraan ee caasimadan imika eeran taas bay kaamid tahay rayi markaa hore iyadaa magaalada roon ahayd dahraan iyo waxaabay ka mid ahayd dee qaryooyinka iyada taabica ee waqtiya iyada magaalada la baabiye dambe adigu mar dambe ayba xagga kale la degay weynaato iyada dhexdeeday soo gashay rayi magaalada laydhaha culimada badan loo tibiyo ama arraasiya kolley zacduna qiyaas maaha laakiin markay nisbo noqoto taasaa la socotee nimankan raasiyiinta oo dhan waa rayi waa dahra halkay ku taalla waa halkaas bilaada khuraasaan bay kaga mid tahay haddaba wuxuu leeyahy abu zurca waa tan isagii abu xaatim baa arraasiyaan laydhaha muslim oo naysaabuur jooga cabdullahi bn cabdiraxmaan idarib oo samarqado jooga waa maa waraa nahar iyadu bilaadii la odhanayo khuraasaan way ka baxsaneen maa waraa nahr nahriga sheegayaana waa nahri xuduuddan bari ee khuraasaan ku yaallo jayxoon baa berigaa la odhanayay imaka aami baa la yidhaahaa wixii isaga markaa ka sheeyey ama waqooyi kaba xigay adigu taa xaggaa ka xigay galbeedkiisuna wuxuu ahaa markaa khuraasaan inta kalena waraa nahri bay had intaan sayxuun la gaadhin bal markaa iyo oo samraqada iyo maxamed ibn saacil bukhaara afartaba asxaabtiisiiya dee wuxuu ku faani jiray inay afartaba isaga wax ka barteen ama raggii dee sheekhyadoodii uu kaba mid ah u sheekhaaba afartoodabe bal waxaa leey waa manzilo sheekhiisiiya ay u qireen ama raggaas waaweynna lala simay waa manzilo aad u sarraysa qaadiciyaad baa wuxuu yidhaha muqadimada sharaxiisan oo habeenkan sharaxyadiisa kaba hadli doono insha allahu tacala baan sheegi doonaa waana madbuuc waabanayaan dee sharaxiisa dabca isagoo muxaqaqa cibaaradiisa axadu aimati lmuslimiin wa xufaad lmuxadiiin imaamyadii muslimiinta mid kamida weeye muslim muxadiiintana xufaadoodii mid kamida weeye wa mutqini lmusanifiina raggii kutub alifayna raggoodii itqaanka badnaa ee dee inay dhammaan wada mutqiniin mahe raggii wax alifaye ayuu kaba mid yahay oo anaa calayhi gayr waaxida min alaimati lmutaqadimiina walmutaahiriin in badanna la ammaan waxaanu ku ijmaaceen buu yidhaha imaamnimadiisa taqadumkiisa iyo xadiidkiisa sixadii iyo aqoonta tamyiiska axaadiista uba lahaa iyo kitaabkiisa aqbalkiiyo iqadnimadii nawowi baa wuxuu yidhaha isaguna axadu aclaami aimati hada shani waa shanigan xadiidka imaamyadiisa raggoodii buurahoo kale ahaa aclam waa jamcu calam calamna asalka hore waa buurta laakiin ruuxa dee weyn ee muuqda saa buurta ayaa dee waa tashbiih ahaan haddaba raggaasuu midkood kaba mid yahay oo kibaaru lmubarisiina fiihi waraxaaliina ilaa aimati alaqdaar iyo raggii u rixlada badnaa u socodka badnaa u xeraynta badnaa aimadii dhulalka kala duwan deganaa ee loo qiray inuu fadnigan aada uguba horeeyo kitaabkiisa loo laabmo kitaabkiisuna uu yahay mid la ictimaadsado waqti kastaba kolley dahabina awsaafo kala duwan ay kaba mid tahay alimaam alxaafid xujat lislaam alimaam alkabiir alxaafid almujawid iyabaa waxyaalihii uu nucut ama tilmaamo ugaba dhigay ahaa marka kolley taasi waa wax badan aada u macruufa xagga marka la eego imaamku aathaar badan iyo mualafaad badan buu lahaa mualafaadka majmuuco fiican oo laga madbaceeyey imikana way jiraan waxyaalo weli makhduuda iyo waxyaalo kolley aan lahaynba way jiraan oo barhkood kutub badan baa la tiriyaayo haddaan kuwa madbuuca un midhar kaba soo qaato raggii tasniifka aada u badsaday buu ahaa xadiidkii culumtii ee kutubtiisa madbuuca mid waa kitaabka weynaa almusnad saxiix waana kolley kitaabka ugu ahamsanba dee kutubtiisa waana kitaabkaasana uu yidhaaho aladii abqaa lahu dikran jamiila wahanaan xasana ilaa yowmi diin u reebay isaga xus fiican ammaan fiican iyo hadalafeyn fiican oo dee saa loogu intifaacayo iyadoo dee ajrigii ilaahay uu aakhir uu keydiyeyna uu jiro dee nafcigiisuna u dad oo dhanba caam yeelay kitaabkaas waa kan waa madbuuco isagoo dee mar kale aan ka hadli doonaa magaciisa iyo waxyaale kala duwanba oo kolley intan hadalka badan buu mudan doonaa waxaa kolay kutubtiisa madbuuca ka mida kitaab alkuna walasmaa la yidhaaho waa kitaab uu kaga hadlo ruwaadda ama rijaasha magacyadooda iyo kuyooyinkoodii iyo nisbadoodii iyo shaqadooda kuwii u ahamsanaa iyo talaamiidoodii iyo wixii iyaga laba yidhi ee jarxi ahaa waana kitaab madbuuc oo muxaqaqo koley aljaamica alislaamiya ayaa madbacaysay doctorina waa taxqiijiyey kutubtiisa waxaa ka mida kitaab atamiiz la yidhaha lama wada hayo laakiin wixii laga hayay waa kitaab la madbuceeyo xagga naqdiga axaadiidta iyo kala soocood iyo taasoo waa kitaab qimaa jaanibka laakiin waa la wadahayna wixii laga hayayna isna isagoo la taxqiijiyey baa la madbuceeyey waxaa kaloo kutubta kaba mid ah rijaalu curwat ibnu zubayr waa inta madbuucaa sheegaya waa curwat ibnu zubayr buu ruwaadiisii ama sheekhadiisiiyo ciddii wax kaba wariya waa nin keliya ayuu ruwaadiisiiyo waxyaalo ee umuuro taasa kaba hadlo isaguna waa madbuuc kutubtiisa kale ee madbuuca waxaa kaba mida kitaab la yidhaha almufaridaatu walwuxdaan waxay almufridaat walwuxdaan kaba tahay waa dadka iyaga nin keliya uu mooye cid kaleo wax ka warisay aanu jirin waa keliyo xagga raawiga ka warinayay keli ku yihiin nin keliya raawi keliya kaba wariya ama ninkaasi saxaabi haba noqdo ama cid kale haba noqdo waa ruuxa aan raawi keliya uun leh cid kaleo wax ka wariisan aan haynaa jirin oo haddaanu saxaabahayna dee majhuulbaabu noqon karaa majhuulcayn haddaan la tawsiiqin kaas baa almunfaridaat walwuxdaan wuxuu markaa ku bilaabaa saxaabada aan dee raawi keliya uun leh waa saxaabi aan nin keliya uun mooye cid kaleo wax ka warisay aanu jirin taabiciintiiyo ciddii ka dambaysay buu soo gaadhsiiyaa marka magacyadoodunbuu tiriyaa ee wax tirjamo intaa dhaafsan oo uu sheeg sheegaa ma jirto ee magacyadoodunbuu taa tiriyaa waana kitaab isna la madbaceeyey waxaa kaloo kaba mida kitaab adabaqaat koley dabaqaadkan wuxuu ku gaabsaday saxaabadii iyo taabiciintii uun qismi kastana wuxuu ku bilaabaa horta qoladii reer madiina haddana reer makuu ku xigsiiyaa kuufuu raaciyaa basriyiintii buu raaciyaa shaamiyiintii iyo masriyiintii iyagana magacyada uu tiriyey iyo magaalooyinkooda mooye wax tarjamo ah oo uu yeeshay maba jirto ee wuxuu magacyadooda uu soo saaray ayuunbuu ku gaaftoomay waxaana madbaceeyey taxqiijiyey mashhuur xasan salmaan sheekha la yidhaaho ee taas baa isagana taxqiijiyo waa kitaab madbuuca bal adugu kutubtii madbuuc ahayd bay intaasi ka mid tahay dee kutubtiisu dee way aad bay u badan tahayba wax la hayiyo waxaan laba haynba ee waa midharh aan ka soo xulay uun aataartiisii uu lahaa bal intaynaan kaba bixin oo ka leeyaha tan waan dhowdhownahayba ee shaqadiisii iyo camalkii ama mihnadiisii kolley de culimmadaa hore oo dhammi hadiyo goor dad asxaab almihanay ahaayeen waatan alqaabtooda albazaar iyo albazaas iyo alfaraa iyo alxadaa iyo alkhafaaf iyo waxyaalo magaco saasaan kuba wada arkayno dad taasayba ahaayeene laakiin imaamkani kaana raximah llahu tacala yakulu min kasbi yadi horta waxa uu isagu kasbado ayay wixii uu wax kaba cunaa ay ahaydba oo tijaaruu lahaa majar ama meel wax lagu iibiyo wax kale ma iibin jiren dharku iibin jiro bazaaz buu ahaa ama dhar buu ahaaye ayuu meel baysaabuur ka mid oo khaan maxmish la odhanayay ayuu ku lahaa oo taas kolley cibaaradan inta badan raggan ama manaahijta bal dakaatire dee kaba hadlay iyo ragsan sheekhan sheekh maxamed cali aadam oo isaguna muslim dee haatan malaa waa dhowdhow yahay oo laba sanadood waruma haye laakiin dee dhexda isagoo socdaan ogaa oo muslim sharxayayba markuu dee isaguna umuurahadan kaba hadlay ama muqadimaadkiisoo kale iyo rag kala duwan baa waxa soo caroortay bal dee isaguna ninkan riwaayat lmudarisiin fi saxiix muslim waana risaalo qayim oo majster laguma qaato oo kale iyo dadkan iyagu sharaxiisa madbaceeye iyo in badan baa waxaa soo dhacday wa kaana muxsina naysaabuura inuu ixsaan badnaayo muxsin naysaabuur ahaa waxaanay ka soo naqliyaan uun cibarka dahabi wala cibarku markaasi lafdiga taxriif ah oo shadaraatu dahabba markuu soo naqliya taamaheena waxaan filaya dee raggaa badan ay iskuma raacraaceen lafdigu waa lafdi yar tasxiif ku jire cibaaradii ahaan lahayd kaana madsharu muslimin annakaawin khana maxmish oo kale ayaa muxsina naysaabuur malaa taxriifaan cibarka isu rogto markaa kutubtana dhammaanna way wada naqnaqliyeenuun bal waxaan leedahay meel matjaruu ku lahaa meel naysaabuur ka mid oo khaan maxmish laydhaa kolley meel ustuwa la odhanayo qoryooyin adigu dee ka baxsanaa laakiin naysaabuurun meelaheedaas iyo diyaacdeedii kaba mid ahaana malaha dhulbiyo waxbuu ku lahaayo meelahaas baa noloshiisu ahayd bal markaa waxaana jirtay tijaarada uu ku dhex jiray ama dharkaa uu iibinayay may keenin inay ka hor joogsato dadkii inuu waxbaro inuu xadiidkii rasuulka ilaahay faafiyo inuu ta'liifiyo oo uu xalifo balkaana yuxadiu nnaasa xayu kaana madjaru halkaa dukaankiisu yahay ama masjidkiisu yahay baa uu dadka xadiidka ugu aqriyi jiray xaakim baa wuxuu idhahaa samictu abi yaquulu ra'aytu muslima bna alxajaaji yuxadidu bikhan maxmish waxaan aabbahay ka maqlay waxaan arkay buu idhi muslim bnu xajaaj oo khaan maxmish waa halkii masjidkiisu ahaa xadiidka ku aqriyaya oo kuba nashrinaya dee saasaane culimmadeenni ay ahaayeen maalka ay iyagu hayeenay gacanta ku hayeen fii khidmati alcilmi waa cilmiga ayay u adeegsanayeen ee laba arrimood oo yar wada madmuuma jaanibkaasoo kollay dadka in badan oo ka mid ay kuba dhacaana iyagu dad ka dhowrsoon dee intooda badani bay ahaayeenoo midi waxa weeye ruuxu markuu umuuraha dhex galo inuu faraha ka qaado tacliim iyo tacallumba base in badan dadkaan arkayno oo dee maalintuu wadiifo helo ama waxyaalo helo waxbarasho maalintaasaa ugu dambaysa hadduu wax bari jirayna faruu kaba qaadayaayoo kale waa adduunyo ayuu bal markaa taasi waa mid taas iyagu waa dee ka dhowrsoonayn arrin kale oo iyaduna dee kaba sii liidata taas oo ka sii xun oo dee dadka qaarna ay kuba dhacaan ama dee in badan ay kuba dhacaan waa in cilmigii sharciga ahaa uu ruuxu kaba dhigto sullam uu gaba dhigto inuu ahdaaf dunawiya ku gaadho isagii cilmigii sharciga ahaa iyo tii buu adeegsanayaa xoole inuu ku helo inuu adduunyo ku helo taasoo kale oo dee hamigiisiibaba tan aad ku gaadhi ood kuma heshid haddaba iyada labadaa midna may ahayn ee waxa weeyaan cilmigii waataa nashrinayeen alifayeen ibtiqaali wajila kana kagamay shuquloomahayn dee tijaaradoodii iyo waxyaalahoodoo soo bal markaa kasabkiisuna taas buu ahaana waa aana arrimo dee in badan ay laba wadaagsadeen bal nuqdadii ugu dambeysay bal matalan iminka aan sheegayna halkan waxay tahay waa caawa waayo muslim bay caawa aad ahayd wixii ka dambeeya oon filaya inay laba habeen qaadan doonto oo dee umuuro kitaab ahaan inoo anfici doono xataa ruuxa aan marka dambe kusii taxmayba kitaabka kolley waxyaalo badan iminka dee sheekadiisii waata aan ahayn iyo rag badan be waxa weeyaan taasna laba ta kale ayaan u khaas yeeri doona day dee laba habeen oo dhan noqotay haddii dee habeen iyo badhun adugu dee cashar iyo badh ay noqoteen haddii ala idhaayo kolley weli taasi maba wada diyaarsano waan wadaa qaybtaa dambe in wafaatuhu bal waa geeridiisii iyo bal sababtii geeridaasi lahayd oo iyadna arrin qariiba bacda xayaatin zaakhiratin bilcilmi haddaba noloshaas iyadii dee ka buux cilmi iyo rixlo uu dalabkaa cilmi loo rixleeyo loo xereeyo barashadii iyo baritaankii iyo atasniifu fiihi iyo bal nashrinteeda iyo faafinteeda oo isagoo hadda markaa mualifa oo kitaabka dejiyo haddana kolkoo rixlo u bixi jiray uu bilaado kala duwan tegay haddana haddaba rixlo xayaatada umuurahaas dee kaba buuxday dabadeed ayuu imaamkii ajashi ay uba timi oo uu dhintay maalin axadeed iyadoo maalin isniineedna laba aasay kolley gelin dambuu maalinta axadeed kaba dhintay waxaanay ahayd oo markaa ka harhsanaa bisha rajab shan cisho waa shan iyo labaatankeedii ama li afar iyo labaatankeedii ama lix cisho kaba harhsanaa sanaduna waxayd koob iyo lixdan laba boqol iyo koob iyo lixdankii hijirada haddii aan taariikhdii ugu dambeysay dhalashadiisa soo qaadano oo laba boqol iyo lixdii aan idhaahno markaa shan iyo konton jir ayuu kuba dhintay afartii haddii la idhaahno toddobiyo konton buu noqon haddii kalena way kaba yar horeynaysaa waxa weeye da-diisu way ka yar weynaanaysaa ee adigu waa laba boqol iyo koob iyo lixdankii bisha rajab maalin axadeed isniinna waa la aasay ayuu bilaadiisii naysaabuur qabrigiisuna dee horta ilaa waqtiyadii nawowi iyo ibnu salaax iyo way tegeen adu waa dee dadkii naysaabuur gelay nawowi naysaabuur ma gelina wuu sheegaa une laakiin ibnu salaax waa tegay be bal maalan iyo dee waa qabri mashhuur ahaa oo macruufa ayuu ahaa ilaa waqtiyadaa dee horta qarniyadaa dambe mooyi markii dambe wuxuu kuba dambeeyeen bal taas baa horta dhimashadiisiiy waqtiyeedu ahayd geeridiisa sababteedana waxay soo naqliyaan sabab gariib ah laakiin ka dhalatay uun fikir cilmiya kaba dhalatay oo inkaba dhalatay soo naqliyaan wuxuu ibnu salaax iyo dee aimo kaleba ay soo naqliyaan in majlis mudaakaro dee had iyo goor waa dabeecadoodu say ahayd markaa culimmadu kulmaan isu yimaadaan otiin saaka kaba warramayna daxaawi oo kale iyo dee majaalisteedii bal markaa olo in kooban ahayd layna yidhi saaka hadalkaagaba lama maqlayn oo showka gudaha baktiisnaa ka dabaduna uu furnaa waxa weeye in adigu markaa la kulmo mudaakaraa la bilaabi jiray raggana dee rag faham iyo xifdi labay ahaayeen oo waxaan cilmigan waa cilmi laabta ugu jiro xifdisnaayeen oo marka ay kulmaan ayay wixii dee cilmi ahaayee maqleen bay iyagu ku mudaakaroon jireen isweydiin jireen laga wada hadli jiray kolkol ay baab fulaan qaataan ama dee waxyaale ama sheekh fulaan riwaayadiisiba ay qaataan iyo haddaba majlis mudaakara ayaa la qabtay xadiid baa loo sheegay muslim ama lasoo sheegay la weydiiyeybo xadiidkii baan u xusuusan muu garan xadiidkii waana ninka xaafidkee weynba kitaabkiisana dee boqolaal kun oo xadiid oo masmuuciisa buu kasoo dhex saaray adigu xadiidkii baan u garan oo gurigiisii buu tagaa laydha ayaa dee inoo soo noqon culimmadu ay inoo soo noqoneen markuu gurigiisii tegey ayuu laambadii halkan tiriinka ayaa waxaa ka shidno waa laabad faydus xataa muu jirin markaase waa laabadii dee ama shootaria ama dubaalada oo kale xaydh ama wuxun dabada loo gelinaya qiiq iyo waxyaalaha lay taasay kutubtaa ku alifayeen ku daalacanayeen laabadii buu shiday buui markaasaa dadkii gurigiisa joogay uhi laa yadkhulana axadukum minkum hada lbeyt guriga waa maqsinkii uu galay gurigan axad soo gala ma jir cidiyaana ii soo gelin markaas baa waxaa lagu yidhi oo reerkii idhaaheen uhdiya uhdiyat lanaa sallatun fiiha tamrun waxaana loo soo hadiyeeyey sallad timri ay ku jirto taas baana loo soo hadiyeeyey sheekhi waa mahmuum waxaanuu ku fikirsan yahayba markaasuu yihi qadimuuha ilaya bal ii keena aqalkii waa keligii waa loo keenay dee kutubtiisii iyo wixii baa meesha u wada yaalla oo in markaas xadiidkii buu baadhayaa kutubtaa badan buu ka baadhayaa shab markaa uu xadiidkaa intaa uu rogayu kutubtii rogrogayaba kolba xabo timiruu qaadanayay isagu isma oga waa maqan yahay kolba xabo timiruu qaataa tab waa calaalinayaa waa taasoo kale dee waa arrintuna kol markay khamrada ama fikirka cilmiga gaadho taasoo kale waa laga yaaba inaan qariibsano oo kale laakiin dee waxaan ognahay culimaha taraajimta ragga qaarkood iyadoo cunto loo soo dhigay waxaan uu ku mafquul yahay oo gabadhii dee khaadimadiisa ahayde amadiisaba ay ay usoo dhigto kolba leeya bal ii kaadi oo markuu habeenkii dee uu faaruqi waayey intay qaaday ee afka u guraysay uu mar dambe uun uu yidhi isii cuntadii cashadii aad lahayd isii isii tirwaadii ku siiyey afka kuu guray mama ogeydo isma ogeyd oo kale taasi way dhacday oo way dhacdo rag la garanayo weeye marka waa fikirkii siduu kolba xabad u qaadayey u calaalinayey ayaa dee waagiibaa sidii ugu bariyay iyadoo sanadiina dhammaatay xadiidkiina waa helay xaakim baa wuxuu yidhaahaa qisadaas saasay kusoo naqliyeene zaadanii hiqatu min asxaabina anahu minhaa marida ucamaat tii baa cillo ku noqotay tii buu la xanuunsaday oo markaas iyo sababtii dee geeridiisaba dee arrintaas ayaabay ahayd raximahu اllahu raxmata waasica wajazaahu اllahu can اlislaami wاlmuslimiina khayra اljazaa wallahu subxaana wa tacala aclى aclam